galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa maalin jimcaha bisha janaayo ay tahay afariyo toban sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somali dot com idaacaddeenna galabnimona waxaa idiin daadihinaya aniga oo jaamac buulo jaamac iyo maxamed xasan sandheere
qodobadaad maqli doontaan kuna maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah dhisma ay ku sugnaayeen qaxooti soomaaliya oo dalka talyaaniga joogay oo hal qof ku dhintay waraysi ayaannu idinkaga haynaa meesha waxaa labadii kun iyo afar iyo tobankii bay soo degeen dadkan hadda waxaa joogay dad sideed sameeye qof ah oo soomaali u badan meeshii marka khamiistii kow iyo tobankii bisha janawariyaa dab ka qarxay si kadis ah oo aan maaragtay loogu talagelin
waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan taariikhda allaha u naxariistay ee aqoon-yahan doctor xuseen tanzaniya oo ku geeriyooday dalkan maraykanka waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii xiisaha badnaa ee hambalyada iyo heesaha iyo warar kaloo soomaaliya ku saabsan marka horese warkii caalamka madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa sheegay inuusan waxba ka bedeli doonin cunaqabataynta uu maamulka madaxweyne obama ku soo rogay dalka ruushka balse cunaqabatayntaasi aysan noqon doonin mid wakhti dheer socota waraysi uu siiyey wargeyska the wall street journal ayuu trump ku sheegay inuu cunaqabataynta ruushka sii hayn doono muddo xadidan laakiinse ay dhici karto inuu ka qaado haddii ruushka uu maraykanka kala shaqeeyo dagaalka ka dhanka argagixisada iyo sidoo kale haddii uu ka caawiyo maraykanka qaar ka mid ah waxa uu ku tilmaamay yoolasha muhiimka ah waxaa kaleoo trump sheegay inuu la kulmi doono madaxweynaha ruushka valadimir putin marka xilka loo dhaariyo dhinaca kale warbixin uu qoray wargeyska the washington post ayaa lagu sheegay in ruushku donald trump ku marti qaaday shirka wadahadallada nabadda ee suuriya ee lagu qaban doono caasimadda dalka gasaakhistan ee astana maalmo yar kadib marka trump loo dhaariyo xilka madaxtinimo ee maraykanka xubnaha dimuqraadiga ee aqalka koongareeska maraykanka ayaa iyaga oo ka caraysan isaga dareeray jimcihii warbixintii ugu horreysay ee laga siiyey faragelintii uu ruushka ku sameeyey doorashadii maraykanka iyaga oo aada u dhaliilayo hoggaanka hay-adda dambe baarista maraykanka ee f b i islamarkaasna su-aal ka keenay sida koongareesku uu u aqbalay foolxumadani inay horey u sii socoto madaxa hay-adda f b i da james comi ayay eedda inteeda badani ku socotay iyada oo dimuqraadiyiintu ay ku eedeynayeen dacwaddii bartamihii oktoobar xilligii doorashada ay socotay uu ka keenay hillary clinton xubnaha dimuqraadiga ayaa aaminsan inay dacwaddaasi saldhig u ahayd guuldarradii hillary clinton ee tartankeedii madaxweynenimo badi xubnaha dimuqraadiga ee labada aqal ayaa sheegay in la sameeyo guddi aan xisbina u shaqaynayn oo arrintan ka salgaara madaxweynaha la doortay ee donald trump ayaa markii ugu horreysay arbacadii qartay inuu rumaysan yahay warbixintan sirdoonka ee ku aadan inay dowladda ruushka ku lug lahayd faragelinta doorashada maraykanka balse gadaal ka raaciyey mar dambe in uu waddan kalena ka dambayn karo
hay-ad dusha kala socota arrimaha suuriya oo dalka britain uu fadhigeedu yahay ayaa sheegtay in maleeshiya ka tirsan ururka isis ay weerar ku qaadeen goobo ay dowladda suuriya gacanta ku hayso oo ku yaala magaalada deerazuur hay-adda ayaa sheegtay in dhowr qaraxyo ay ruxeen waa in dhowr qarax ay ruuxeen magaaladan oo bariga dalkaasi ku taala saraakiisha waa saraakiil xukuumadda suuriya ka tirsan ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay adeegsadeen dayuuradaha dagaalka si mintadiinta ay u garaacaan weerar aan la xaqiijin waa warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in dad tobaneeye ahi ay dhinteen ururka isis ayaa haysta inta badan gobolka deerazuur hase yeeshee ciidanka dowladda ayaa gacanta ku haya magaalada waa magaalo madaxda
ciidamada ciraaq ayaa si tartiib tartiiba ula wareegaya amniga jaamacadda muusul xilli ay weli dagaal kula jiraan jabhadda daacish saraakiisha ayaa sheegay in ay rumaysan yihiin inaan wax shacaba aysan ku jirin jaamacadda gudaheeda xilligan jenaraal cabdulwahaab al sadiiqi ayaa sheegay inay ciidankoodu la wareegeen saddex laamood oo ay ka mid yihiin laanta farsamada iyo caafimaadka qaybta ilkaha sidoo kale ciidanka ciraaq waxa ay sheegteen inay la wareegeen saddex buundo oo ka mid ah shanta buundo ee ku yaala magaaladaasi mowsal ciidanka ayaa dhanka kalena sheegay inay aada u yaraatay tabarta daacish islamarkaana aysan la kulmin iska caabin la mid ah kuwii ay horey ula kulmi jireen sida uu sheegay jenaraal sayein al abediin sayein al abediin daacish ayaa hadda tartiib tabartii kasii dhammaatay islamarkaana isticmaalaysa gawaarida shacabka oo qaraxaan loo isticmaalayo
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin baalkad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington wararka ka imanaya dalka talyaaniga ayaa sheegaya in dab ka kacay dhismayaal ay ku sugnaayeen dad soomaaliya oo qaxooti ah meel u dhow magaalada florence halkaasoo ugu yaraan hal qof uu ku dhintay mas-uuliyiinta waxay sheegeen inay dhacdadan iyo sababta dabka dhalisay ay baaritaan ku wadaan ilaa siddeetan qof oo soomaali iyo ajnabi isugu jira ayaa la sheegay inay ku sugnaayeen dhismahaasi markii uu dabku ka kacay maalintii khamiistii khadka telefoonka ee magaalada rome ayaa waxaan ku waraystay shukri siciid oo wariye ka tirsan jariidadda la republica oo ah ta ugu weyn ee ka soo baxda dalka talyaaniga abowa waxay ahayd meeshan meel oo oo warshad ah oo laga guuray oo dadka qaxootiyada iyo ay intay iska jabsadaan iska galaan oo aan wax kurayle iyo service aan lahayn meesha waxaa labadii kun iyo afar iyo tobankii bay soo degeen dadkan hadda waxaa joogay dad sideed sameeye qof ah oo soomaali u badan meeshii marka khamiistii kow iyo tobankii bisha january yaa dab ka qarxay si kadis ah oo aan maaragtay loogu talagelin dadkii waa ka kala carareen waa ilaahay amarkii intoodii badnayd waa badbaaday laakiin wiil soomaaliyahoo cali muuse maxamuud la yidhaahdo oo afartan iyo afar jir ah yaa meeshii dib ugu soo laabtay oo wuxuu ka raadsanayaa la yidhi documentigiisa wiilku wiil si sharciga wadanka ku joogu ahaa marka documenti waxaa la yidhi oo uu xaaskiisa iyo waxaas rabay inuu ku dalbado yuu ugu soo noqday meeshiibuu ku dhacay markuu meeshii gudaheedii ku dhacay waa looga daba tegay gurmud badan baa meeshii soo gaaray gurmudkii markay yimaadeen gudaha la galay isagoo naftii ku jirta walaa laga soo bixiyey laakiin tabcaana isbitaal baa loola cararay intii isbitaalka lagu taadiimayey buu meeshii ku geeriyo waan gartay wax dhaawaca ma la sheegay laba qof oo kale oo aan aan aan soomaali ahayn waan gartay yaa markaas yaa ku dhaawacantay markaa khasaaruhu waa saddexdaas qof ninkaas soomaaliya dhintay ilaa u naxariistay iyo labada kale dhaawaca labada kale oo dhaawac buu ahalisa maaha layidhi waa dhaawac oo ay ka iyo xoogaa dad oo indhaha iyo maaragtay qiici iyo wax ka galeen laakiin wax weyn oo kale wiilkaasaa sabab ilaahay wuxuu uga dhigay inuu meeshii Waan uu gartay.
dib ugu soo laabto Eh, haddii kale waxba ma ku dhinteen baad waan gartay waxaad ii sheegtay inay ahayd warshad ay dadku iyagu iska galeen oo iska jabsadeen oo ay degeen talyaanigana horey way uga dhici jirtay eh, arrintaasoo kale eh, dhowr maroo hore waan waan maqlay eh, dad saasoo kale ugu nool dhismayaal eh, horey looga guuro warshadiyo wax noocaas Eh, wararku waxay sheegayaan in laga yaabo in dabkan laga dambeeyey hadda wallahi aniga arrintaas waa raadiyey si fiican baan u raadiyey ilaa iyo hadda waxa weeye meeshaan horta gurmad badan baa yimid askar badan baa yimid ugu yaraan soddon oo maxay dhaheen baabuurtan oo degdemiska ahaa loo soo diray Eh, waa la fiiriyey horta wixii ilaa iyo hadda wax xaqiiqa oo gacanta lagu hayo oo inay wax oo midabtakoor iyo dad eh, soo galooti nacayb iyo kamid ah ay arrintaas tahay ma jiraan laakiin waxaa jirta eh, in uu la furay eh, maxay deen baaritaan oo uu maxkamaddu ay baaritaan furtay baaritaankaasna uu socdo laakiin waxaa xaqiiqa ah in dhibaato weyn uu soo galootigu waayahan dambe uu siyaasadda talyaaniga oo soo dhoweynta ah oo ku baysgaraysan saddexdii sano ugu dambeysay lacag badan iyo xoog badan uu talyaanigu geliyey dadka si usoo dhoweeyo inay qolyihii bubulistayaasha ahay oo nationalismka ahaa ay ka faa'iidaysanayaan oo wadankii nacayb weyn oo oo uu ka soo socdo oo immigrantga xaggiisa dhaqaale dara badanna ay wadankii soo wajahday uu shaqo la-aan badanna dadkoodii dhalinyarada ahaa ay shaqaale badan la- da- ay ka jirto lacagtan lagu bixinayo oo badan oo imigaraadiga oo hoteelada la dejinayo lagu soo dhaweynayo waa lacag badan reer yurubna waa ka seexatay oo talyaaniga ay faraha uga qaaday marka arrintaas dhibkeeday leedahay dhibkeediina jaawaaba geysatay oo dowladii hadda mateo rensi ninkii waxa aftidii lagu riday oo lagu dhabarjebiyey waxaa ka mida oo kow ka ah arrintan soo dhaweynta qaxooti
taasi waxay ahayd shukri siciid oo ah wariye ka tirsan jasiiradada waa ama wargeyska ugu weyn dalka talyaaniga la republica qadka telefoonka ee magaalada rome ayay iigu warramaysay jaamac maxay noo xiga waa tahay maxamed cabdisandheere waxaa inoogu xiga oo dhegeystayaal aan idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo salaamaha ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud
waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna warqadda ugu horraysa baan ku bilaaba ibraahim oo mise heesaha aan kala dhicin ee fanaaniinta ay ku looqaynayaan ee barnaamijkaan ugu talagalnaan mid ku horumarnaa tee jeclaan lahay dhambaalada ayaan caasho ku bilaabaynaa waa tahay tan ugu horraysa aan soo qabta waxay ka timid dhammaan baa layidhi faamilka reer axmed cali cosoble oo kale ah aabe cabdi maciin axmed cali iyo hooyo nadiifo xuseen maxamed iyo cabdirasaaq axmed cali salaad axmed cali cali cabdulaahi cali iyo cabdinuur maxamuud cali iyo xaaskiisa sacdiya iyo maxamed jaamac axmed iyo xaaskiisa ayaan maxamed xasan barre waxa uu ku magac dheeryahay timacas iyo xaaskiisa cabdulaahi axmed cali oktoobar iyo xaaskiisa luul cabdulaahi cali farxiye axmed cali iyo seegeeda iyo sidoo kale ayaana cabdulmaciin axmed iyo maxamed cabdulmaciin axmed iyo cabdulaahi cabdulmaciin axmed iyo fardowso xaaji cabdi iyo caruurteeda iyo muxubo cilmi cawaale iyo caruurteeda dhammaantood waxay hambaliyo mehera u dirayaan canab cabdimaciin axmed iyo seegeeda daahir xuseen cusuble oo meherkooda uu ka dhacay toddobadii bishan aanu ku jirnay januari ee sanadka laba kun toddoba iyo toban dalka norway gaar ahaan caasimada oslo dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa layidhi markaa tahniyada diraya norway iyo sidoo kale waxay joogaan soomaaliya ay muqdisho ka joogaan waxaan leenahay bay idhaahdeen allah ka dhigo meherkaasi kuwii isku raaga ubad kheyr qabana rabbi uu kala siiyo aqalgalkana soo dadejiya aamiin baan leenahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray abti axmed xirsi iyo carruurtiisa iyo dhammaan reer cabdi xasan luul cabdi xasan iyo carruurteeda ismaaciil cabdi xasan iyo carruurtiisa iyo dahabo cabdi xasan iyo odageeda maxamuud xuseen baalow iyo carruurtooda iyo hooyo asli cabdi xasan iyo carruurteeda faa'iise xasan afrikan iyo carruurteeda iyo waxay yidhaahdeen maxamed cabdi xasan iyo carruurtiisa cabdulaahi cabdi xasan iyo carruurtiisa farxiyo cabdi xasan iyo carruurteeda deeqa cabdi xasan iyo carruurteeda iyo siyaad cabdi xasan iyo carruurtiisa iyo shariifo hilowle iyo aabe maxamed geedow iyo waxay yidhahdeen saare shariif dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan maraykanka sacuudi arabiya adisababa soomaaliya kanada iyo britain waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan yaasiin maxamed geedow iyo waxay yidhahdeen farduuse xasan afrikaan oo ku aqalgalay dhowaan magaalada adisababa ee dalka ethoobiya waxaana ay leeyihiin arooskiina allaha idinkaga dhigo kii aad khayr iyo bashbash iyo barwaaqaba aad kala kulantaan eebbana uu idinkala sii ubad kheyr qaba aamin ayaan leenahay annaguna amiin ayaanu raacinayaa ibraahim ow heesta ugu horraysa haddaan soo qabto ee barnaamijka aan ugu tala galnay bal hadday gabaro ku tiraahda ibraahim bal haddii balagu yidhahdo waa ku rabaa bal ka warran waa ku rabaa meeqa macnay horta leedahay
waa ku rabaa ah waa ku rabaa haa horta meeqa ma macnooyin badan bay malaha leeda markaan xamar jooga waxaan xasuustaa caruurta markay rabaan inay kula diriraan oo kale waryaa waa ku rabaa marka waa sida loo dhao siiqada ka raacaysa waa ku tan mar hadday gabar tahay dagaal iyo dirir iyo shaqo kubalaha haye codka macaan luul jeylaani heesta waa waa ku rabaa iyadaan ka dhegaysanayna
وجنيد حسن اللي ورا الدنيا دايره في عرق صايع
hagaaga waa ku rabaa iyo codkii fanaanada luul jelaani ayaan intaas ku dhaafeynaa dhinacii dhambaalada haddii aan ku noqonno caasho waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray ibraahim cabdulaahi cali iyo ubax cabdulaahi cali iyo waxay idhahdeen ayaan cabdulaahi cali iyo cadar qorane maadeey iyo xibaaq daahir bare iyo injineer borow iyo maxamed sheekh xasan iyo waxay idhahdeen guure siyaad axmed iyo aabe siyaad axmed iyo kamis faarax bare iyo nasrukiin jacfar xaaji bashiir iyo hindiyo dhaqane iyo cadooy cadaani waxay yidhahdeen nasro caynab iyo faysal isaaq cabdulaahi dhammaan dadkaasina waxa ay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan ugaaso axmed ugaaso qaali iyo saygeeda sheekh cabdiraxmaan oo dhowaan arooskooda uu ka qabsoomay xerada qaxootiga ee dhagaxley camp ducaduna waa xaggiina ay leeyihiin arooskiina aamiin ayaan idin leenahay sheekh cabdiraxmaan iyo ugaaso axmed ugaaso qaali ee bana hayda kala siiyo ubad kheyr qaba aamiin ayaan aniguna ku darayaa warqadda dhalasho farxadle baa la yidhi waxaana dirayaa hooyo maryana xaaji yuusuf iyo aabe ibraahim faarax faarax baa layidhi marka waa ibraahim faarax faarax sidaasa ibraahim laba mar baa la qoray tay ahaataba way dhegeysanayaan iyo sidoo kale abaayo aamine ibraahim faarax iyo hooye xabiibo sheekh mustafa iyo hooye aamino sheekh maxamed iyo eedo katro axmed cilmi iyo aayo baa la yidhi samiiro muuse cadde iyo maxamed axmed cilmi iyo jamaal axmed cilmi diini axmed cilmi raxmo axmed cilmi sahro axmed cilmi iyo khadar axmed cilmi iyo sidoo kale bashiir cabdulaahi cusmaan dhammaan dadkani oo kale jooga meelo kala duwan oo caalamka ah baa la yidhi waxay hambalyo dhalasho oo farxad weliba le u dirayaan aadan ibraahim faarax iyo nasteexo nuur axmed oo wiilugu dhashay degmada dhaarkiinley lix iyo labaatankii bishii aanu soo dhaafnay diseembar ee sanadkii hore laba kun lix iyo toban wiilkaasi durba sanadkii hore u noqda waana bishii hore ibraahim sida adduunku kala fogyahay sabti iyo xad sanadka cusub axad buu dhashay maalintii ka horreysay sabtida ahaydna waxay ahayd koob iyo soddonkii markaa sabti iyo xad laba sano kala galay waqtigu saas ayuu cararaya aad iyo aad wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi mubashar aadan ibraahim ducada waa xaggiina baa la yidhi mubashar waxaanu leenahay soo barbaar oo soo weyno oo noqo wiil wanaagsan oo dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax wanaagsan u tara waa tahay xaggii heesaha ayaan caashoy dib ugu noqonaynaa dhegeystayaashan waxaan usoo qabanaynaa heesta xaal waxaa wadajir ugu luqaynayaa saalax qaasim naaji iyo hibe maxamed hibe nuura oo ibraahimow waayo waayaad nagaysee dharaartaan dharaa hibo haddee markaasun curdun ah oo codkeeda iyo iyadaba iyo riwaayadday ku jirtaba kulle isla wada dananayeen iyo fanaanka saalax qaasim saalax qaasim naaji aan wada dhegeysanno
kugu xanaaqay xumaan xuman igama
xariirta xariirta markaan ku saaray sidii sidii weli kuu xurmeeyey xariirta xariirta markaan ku saaray sidii sidii weli kuu xurmeeyey xidhiidhki adaa ka boodo culuulays adan moode xidhiidhki adaa ka boodo culuulays adan moode xilligu waa ka wareega hildaraane xilligu waa kaa wareega xildaraane xambaaro hadday ku gaadhay cagaafta maroo lugay xambaaro hadday ku gaadhay cagaafta maroo lugay
heesta xaal iyo codadka saalax qaasim naaji hibe maxamed intaas haddaanu ku dhaafno dhinacii waraaqaha mar kale ee aad noo soo dirteen haddaan dhegaystayaal idiinanba qaadno warqad qurux badan ayaa gacantayda ku soo dhacday marka hore baa la yidhi waan idin salaannay caasho iyo ibraahim waan idinka qaadnay waxaan idin leennahay baa la yidhi sanad wacan iyo sareedo aamiin marka xiga bay yidhahdeen annaga oo kale ah dadka hoos ku qoran anaa arkayo de- dhegaystayaashan oo sheegaya waa hooyo jamiilo isaaq rooble iyo adeer cabdulaahi xasan fiidow iyo eedo madiine xasan fiidow maxamed colaad xasan iyo xaaskiisa naciimo cabdi aadan iyo caruurtooda tahliil colaad xasan xaaskiisa nafiso iyo caruurtooda naciimo colaad xasan iyo odaygeeda aadan nuur faarax deeqo colaad xasan odaygeeda iyo caruurtooda sayid cali colaad xasan xaaskiisa iyo caruurtiisa hani colaad xasan maryan colaad xasan cabdixakiin colaad xasan axmed cabdulaahi xasan luula cabdulaahi xasan iyo cabdifataax cabdulaahi xasan iyo cumar cabdulaahi xasan iyo ugu dambayntii mahad naxar garuun dhammaan reer xasan fiida oo kala jooga maraykanka soomaaliya finland germany sweden australia norway sacuudiga iyo kenya allah soomaali goormays gaaraysaa haddii qoyskii keliya ibraahinow intaas u kala qaybsamay allah sahlo waxay dhammaantood hambalyaaroos halkan hawada uga marinayaan maxamed barre colaad iyo farxiyo salaad cabdulle oo dhowaan ku aqalgalay xaafadda raadaarka baa layidhi ee degmada daynile ee magaalada muqdisho waxa ay leeyihiin isku waara oo bad khayr qabana kale hela caashe ibraahim waxaan idinka codsanayaa hadda waxaan moodaa caashe ibraahim laleeyahy marka waxaan leeyahay caashe ibraahim mise caashe iyo ibraahim raano caashe ibraahim oo siday u qorantaan u akhriyay caashe ibraahim waxaan idinka codsanayaa marka idinka codsanay marka haddii la yidhi caasho iyo ibraahim bay sheekadu noqonaysaa waayo waxaa ku xigta waxaan idinka codsanaynaa marka waa labadeena nalala hadlayaa inaad noo cayaartaan heesta aroos ama indha caashaq ee fanaanka cawaalo aadan ibraahim u dhinacaaga ma soo riixay heestaasi mahayna hase yeeshee hees aanay ka dhicin ayaan kugu bedelaynaa aanu dirhaynaa intay bisha malabka ku jiraan iyo bilaha ku weegaaran oo dhanna heestaasi waxaa laga yaaba ibraahim inuu- in barnaamijka ay si uun usoo gasho laakiin hadda saad sheegtay tee u cayaarnaa cashoy heesta igu kaade dhambaalkan ayaan ka gaarsiinayaa waxa uu naga soo gaaray aamino cumar cali iyo saygeeda cumar axmed ducaale iyo caruurtooda iyo safiya cabdulaahi saalax iyo saygeeda jaamac maxamed cabdi iyo caruurtooda iyo waxay yidhahdeen fardowse xasan cali iyo caruurteeda iyo hadaaya riraash iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo nasre cilmi iyo caruurteeda iyo dhammaanba reer aadan meecaad iyo reer cabdiraxmaan xasan waxa ay kala joogaan dhammaantood maraykanka canada u k iyo soomaaliya waxayna hambalyo iyo heestaa bay jecel yihiin inay gaarsiiyaan fu'aad cabdiraxmaan xasan iyo waxay yidhahdeen marwadiisa qaaliga sucaad aadan meecaad oo aqalgalkoodu uu dhowaan ka qabsoomay gobolka virginia waxaana ay leeyihiin noqda reerkii isku raaga annaguna waxaan leenahay aamiin annaga oo kale ah dadka hoos ku xusan ayaa lagu soo bilaabay dhambaalkan markana gacanteeda ku soo dhacay waxay yidhaahdeen waxaan hambalyo u diraynaa iyo bogaadin labada iscalfaday ee cabdiraxmaan maxamed cumar iyo hada kayse cabdi asxaabta hoos ku qoranna waxay kalihiin oo ka kooban waalid walaal iyo saaxiibaba hooye aamine iyo hooye muxubo waxaa kale oo ku jira cabdiweli maxamed cumar iyo marwadiisa fardowsa cabdifataax maxamed cumar iyo marwadiisa nuurto cabdulaahi xasan cabdi cumar iyo marwadiisa cabdilcasiis maxamed cumar iyo marwadiisa cabdikariim maxamed cumar iyo marwadiisa iyo sidoo kale cabdiqani maxamed cumar iyo zakariya maxamed cumar iyo nasre maxamed cumar waxaa sidoo kale asxaabtan ka mid ah axmed kayse cabdi sahra kayse cabdi iyo asma kayse cabdi iyo sidoo kale saacid kayse cabdi iyo hinde kayse cabdi farxiyo kayse cabdi iyo saalim kayse cabdi iyo hibaseynab jaamac magan iyo abti cabdulaahi jaamac magan waxaa kaloo ka mid ah dadka tahaniyadan ku jira diraya saaxiibada kale ah cabdiraxiin maxamed bahalo iyo sidoo kale cabdiraxmaan maxamed bahalo iyo xasan abtidoon iyo khadar muuse iyo cabdilcasiis cali cabdiqani cabdulaahi maxamuud iyo cabdiweli cabdulaahi maxamuud iyo maxamed duraan iyo jaamac buulle jaamac jaamac farasleh dhammaantood waxa ay leeyihiin lamaanahaasi noqda kuwii isku waara ubad khayr qabana kala hela qancintiinna mooye qayladiina lama maqlo ayay leeyihiin waxaan u rajaynaynaa lamaanahaasi iscalfaday ee cabdiraxmaan maxamed cumar iyo hada kaysa cabdi in ilaahay arooskooda uu ka dhigo kii barakooba ee baraara ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin heesta caashoy aan dhegeystayaashan usoo qabanayo ayaa waxa ay tahay shileedaya shileedeya shiblayahaada waa codkii xasan aadan
samata
مشي هسودين الشبز مشي هسودين الشبز مقوشيدو شيدان قدبشيدو هاي مقوشيدو شيدان قدبشيدو هاي شليدي شليدة شبلي هذه شليدة شليدة شبلي هذه شنتي سلادو شكلي دافي شليدة شبلي هذه شليدة شبلي هذه شليلي شبلي هادي شنتي سلادو شكلي دافي مشي هاسو أدين الشبازي مشي هاسو أدين الشبازي ما أشريدو شيدانا تكيشيدو ما أشريدو شيدانا تكيشيدو شليلي
waaw halkaas raggaa isku hel ibraahino waxaa igu sheeko ah oo igu maqaalo ah adaa iiga waroon waxaa layidhi xasan aadan marka uu u garaacayo een, fanaanka daa'uud cali masxaf
kabanka kabanka markuu u garaacayo waxaa layidhi heesaha wuu ku raaxaystaa oo si ka duwan sida kale mararka kale wuu Haye.
qaada maxaa ka jira Eh, fanaanku waa fanaan eh, xataa masrixiya oo marka uu heesaha masraxa ka qaadaya laftooda saas ayuu u muujiyaa inuu heesayo oo uu haddaba kana dhowr goor yaa daa'uud ku haya marka waa raggi sela isyaqaana shaleedeya intaasaan ku dhaafno dhinaca waraaqaha mar kale haddaan jaleecno mid baan gacanta ku haya ibraahimow waxaa la yidhi marka hore waxaan salaamaynaa dhammaan shaqaalaha v o a gaar ahaan baa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka caashacuud iyo waxaa la yidhi ismaaciil farjar waa tahay waa ibraahim waa barnaamijka wax ka daadihinaya annagoo kale ah baa la yidhi dadkan hoos ku qoran waxay kale yihiin aabe macalin ibraahim aadan iyo adeer yuusuf aadan adeer warsame aadan iyo adeer cumar aadan iyo adeer xasan aadan iyo sidoo kale xasan ibraahim aadan iyo mursal ibraahim aadan iyo maxamed ibraahim aadan iyo cabdinaasir ibraahim aadan iyo weliba la yidhi asxaabta kala duwan waxay kale yihiin nuur aadan ah, ilka case iyo maxamuud iyo sidoo kale xasan baa la yidhi iyo aadan macalin cali iyo aadan madoobe cali aadan nuur oo loo yaqaana baa layidhi jiir dhammaan asxaabtani waxay kala joogaan baa layidhi dalka iyo dibadda waxaanay tahniyad hawada u marinayaan abederow ibraahim aadan iyo hooyo maryan aadan nuur oo ay gabadhi ugu dhalatay gobolka baay gaar ahaan baa layidhi degmada bardaale gaar ahaan baa layidhi xaafadda la yidhaahdo jakaton waxaanu leenahay bay yidhaahdeen tii dalkeeda iyo diinteeda anfacda iyo waalidiinteeda allaha ka dhigo magaca waxaa layidhi waa xaggiinna marka gabadhaa ku dhalatay gobolka baay gaar ahaan degmada xudur ibraahimow magaca ha loo soo bixiyaa layidhi waxaan dhihi lahaa kolleyba midkay u bixin lahaayeen waxaa layidhi geelijire isagoo og laanta meeshuu ka goosanayo wuxuu ku yidhahdaa xaggee ka jaraa marka magac alla magacay la jeclaadaan waxaan leenahay gabadhaasi u bixiya dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray hooyo carabo cabdulle xirsi iyo awowe cabdulaahi xasan came iyo awowe xirsi cilmi faarax iyo waxay yidhahdeen habaryaro jiino cabdulle xirsi iyo siciido cabdulle xirsi iyo abti cali cabdulle xirsi iyo adeero waxay yidhahdeen cumar cabdulle cilmi iyo cabdiraxmaan cabdulle cilmi iyo xasan xirsi cilmi iyo waxay yidhaahdeen muuse xirsi cilmi iyo cabdulaahi xirsi cilmi iyo eh, dooyin shamso xirsi iyo zaare cabdulle iyo sacdiyo cabdulle iyo fartuun cabdulle iyo qadro cabdulle iyo maryan cabdulle iyo siciido cabdulle iyo jamiilo cabdulle ismaaciil salaad cabdulle iyo mustaf salaad iyo muno salaad iyo cabdidibad nuur iyo xaaskiisa nasteexo iyo caruurtooda iyo deeqo dibad nuur iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo sucaado cabdulafidow iyo firdooso xuseen dhabato dhammaan reer cabdulle cilmi iyo reer xirsi cilmi iyo reer salaad cabdulle waxay taniid hawad u marinayaan maxamed barre colaad iyo farxiya salaad cabdulle oo dhowaantan ku aqalgala bay yidhahdeen magaalada muqdisho waxayna leeyihiin ah, arooskiina aamiin ee banaahiyada kale si ubad kheyr qaba aamiin ayaan leenahay aniguna aamiin ayaan raacinaya ibraahim oo dhinacii gabagabada barnaamijku aanu kusii siqaynaa hase ahaatee mid ka mid ah heesaha ugu dambeeya haddaad noo soo qabato kii uurka lagu unkee haye hadaa dhammaysanaya
waa tahay kii uurka lagu unkay halkaasu ku tallaalanyaha miya mise halkaasaaba lagu beeraba waxaa ku luuqeynaya oon ka wada dhegeysan doonaa dhegeystayaashana iyaga ee kala soo dhexbaxaya halka uu ku unkan yahay waa cabdihani iyo yurub geena
inaad uur ka tahay kii lagu unkee macan inaad uur ka tahay kii lagu unkee qalbiguna ushee ilmo waan uqubay qalbiguna ushee ilmo waan uqubay
miyan ka agtaga miyan miyan ka agtaga cid kale ogolaadayo u iimaan qaba kuna ursamahay u iimaan qaba kuna ursamahay miyan ka agtaga miyan miyan ka agtaga cid kale ogolaadayo ku iimaan qaba kuna ursamahay ku iimaan qaba kuna ursamahay
naftahu haroor allaylaya saqdhexe loogu waxay istareex ku tahay haa loogu waxay istareex ku tahay naftahu haroor allaylaya saqdhexe loogu waxay istareex ku tahay way loogu waxay istareex ku tahay
haddaad noqotay ayaha dooqataan irkaday haddaad noqotay ayaha dooqataan irkaday waana siibay noloshe cashaqaad orori orori adkeeyo urori cashaqaad haddaad noqotay ayaha dooqataan irkaday haddaad noqotay ayaha geeyataan irkaday waana siibay noloshe cashaqa ururi ururi adkeeyo ururi cashaqa
inaanihir jacaylo isilashado inaanihir jacaylo isilashado isugala abaan lahay waan ogahay isugala abaan lahay waan ogahay inaanihir jacaylo isilashado tani inaanihir jacaylo isilashado isugala abaan lahay waan ogahay isugala abaan lahay waan ogahay
arda labadi taala arda arda labadi taal kusoo abafteo waxa tahay edaa waa xagaaga codadkii cabdihani iyo yurub genyaastii kii uurka lagu unkay haddaan intaas kaga gudubno dhankii dhambaalada dhambaalka ugu dambeeya gacanteeda ku soo dhacay waa injineer cabdiraxmaan cabdulaahi cali yariso loo yaqaano iyo waxa uu yidhi saaxiibbaday oo dhan waxaan jecelnahay tahaniyad inaan halkan uga gudbino cabdiraxmaan muxudiin iyo xaaskiisa oo dhowaan ku aqalgala buu yidhi degmada wadajir magaalada muqdisho dacwaduna waa xaggiina aqalgal wacan ayaan leenahay ah, oo aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo
aniguna aamin ayaan raacinayaa waa tahay dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya iyo guud ahaan barnaamijka ibraahim oo toddobaadkan wuxuu naga soo gaaray waxaan rabnaa baa layidhi inaan tahaniyad aroos u dirno annagoo kale ahee waxaa ugu horeeya maxamuud maxamed ibraahim iyo ibraahim maxamed ibraahim iyo cabdirasaaq maxamed ibraahim iyo manuur maxamed ibraahim iyo cabdulaahi maxamed ibraahim iyo maryan maxamed ibraahim iyo hinda maxamed ibraahim waxay kala joogaan baa layidhi dalka iyo dibadda iyo weliba baa layidhi asxaab kale oo aan ka tagnay baa layidhi aan gadaal ka raacino waataa warqadan bay ku wada qoran yihiin waa cabdulaahi ibraahim cisaaq oo loo yaqaano baalgur baa layidhi iyo nuur aadan nuur ilka case iyo abshir salaad gaabane asxaabtani dhammaan waxay tahaniyad aroos u dirayaan baa layidhi xidiga iyo xidigta nuur maxamed ibraahim iyo axsibo cali ibraahim oo arooskoodu uu ka dhacay caasimada puntland ee garowe waxaana leenahay bay yidhaahdeen wiil iyo caano gabar iyo caano annaguna aamiin ayaan u raacinayna nafta lama rafaasho raran laguma shido oo meel aan lagaa rabin lama raacsho laabte waa heystii nasiib iyo codkii raxmo cumar
id ayaan aan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmi doonno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
heestaasi waxay u dambeyseen barnaamijkii hambalyadii salaama aynu la socodsiinayn caashe ibraahim caashacuud iyo ibraahim xasan daanduur ayaad kala socoteenna waa v o a washington haatanna waxaanu dib ugu noqonaynaa qaybihii kale ee barnaamijkeena galabnimo jaamac oo garabkayga badax fadhiya jaamac maxaduun haysa waa tahay maxamedow allaha u naxariistay doctor xuseen maxamed aadan oo loo yaqaanay xuseen tansaaniya oo ahaa aasaasihii ururka caalamiga ah ee daraasaadka soomaalida ayaa ku geeriyooday dalkan maraykanka doctor xuseen maxamed aadan waxa uu soddonkii sano ee u dambeeyey ka mid ahaa hormuudka aqoon-yahanada soomaalida ee dhinaca cilmi baarista bariga afrika wariyaheenna v o eda barqad maxamuud kaariye ayaa la kulmay dadkii ay aqoonta isu lahaayeen islamarkaana wada shaqayn jireen marxuumka waxaana uu warbixintan ka soo diray hargeysa
These are my people, the Somalis. We are unique in Africa. My name is Hussein Mohammed Adam. I was born in Arusha, northern Tanzania, and I am a Somali.
waa codka allaha u naxariistay dhegta xuseen maxamed aadan oo loo yaqaanay tanzaniya oo aan ka soo dheegtay filim uu hilaadihii sanadkii kunsagaalboqolisideetankii ka sameeyey xaaladii wakhtigaasi ay ku sugnayd dhulkii soomaalidu waxa uu sheegay inuu aabihii ku dhashay waqooyiga dalka tanzaniya magiciisuna ahaa xuseen maxamed aadam allah u naxariistay dhegta xuseen waxa uu ka mid ahaa hormoodka martidii sanadkii tegay ee hargeysa u yimi ka qaybgalka bandhiga caalamiga bogaagta hargeysa sida uu ii sheegay dhigtor jaamac muuse jaamac oo ka mid ahaa dadkii sanadihii u dambe ay wada shaqaynayeen waxaa marxuumku ku dhashay sanadkii kii dalkaasi tanzaniya waxaana aqoontiisii waxbarasho uu ka bilaabay halkaa waxa uu markii dambe waxbarashadiisii ka sii watay jaamacadda makareeri ee dalka uganda marxuum dhagtar xuseen maxamed aadan tanzani waxa uu markii dambe u wareegay dalka maraykanka oo soddonkii sanee u dambeeyey ka mid ahaa hormoodka aqoon-yahanka wax laga weydiiyey arrimaha bariga afrika sida uu ii sheegay dhigtor xuseen cabdilaahi bulxan oo ah guddoomiyaha jaamacadda francis fano oo ay aqoon dheer isu lahaayeen nin qaali ah oo haldoor aqoon-yahan haddii la yidhaaho soomaaliyeed baa jiray horta xuseen maxamed aadan wuxuu ahaa kuwa ugu horeeya anu waxaan bartay booston baan ku bartay boston maraykan ayaan ku bartay isagoo markaa durba professor ka ah jaamacad brandis university laydhaa oo jaamacadaha wanaagsan ee meeshaa ku yaalla ka mid a oo madax ka yahay center african study center anugu markaa isagu wakhtigaa waabuu dhammaystay wixii tacliintiisa oo dee professor baabu ah anigoo dhallinyaraha oo markaa graduate student ah ayaan waa toddobaataneeyihii weeye wuxuu noo ahaa haldoor buu noo ahaa runtii maxaanku idhaahaa u go-ay tacliin iyo waxbarashadeedii ayuu ahaa princeton university ayuu wax ka dhigtay isagu digrigiisii hore ka qaatay kadib wuxuu galay harvard harvard buu political science ka dhigtay halkaasaanuu ka dhammeeyey doctoratekiisii dhagtar xuseen maxamed halkee ayuu ka yimi magaca loo bixiyey tanzani waa kan dhagta jaamac muuse jaamac aasaasaha xarunta dhaqanka ee hargeysa hooyadii baa ka timid dad kale kaana masaai iyo indian muslim baa iska dhalay hooyadii hooyadiibaa waxaan dhahay mixi raceka ahayd tanzania aabihiina maxamuud sookuda nin lagu naanaysi jiray baha somaliland kasoo jeedo laakiin markaa joogay tanzania marka laba generation bay deganaayeen caruusha laba ayay laba fac bay deganaayeen dabeedna yimi soomaaliya dhegta bulxan waxa uu sheegay in allaha naxariistay dhegta tanzaniya uu ahaa nin aaminsan aragtida midnimada afrika hase haatee waxaa xusay inay ka sinaayeen aragtida ahayd in aqoonta loogu adeego dalka iyo dadkaaga waxaanay markii u horreysay labadoodu shir lagaga hadlaya arrimahaasi ku qabteen magaalada muqdisho sanadkii kii isagoo doonaya inuu dadkiisa wax u qabto afkaartiisu waa afkaartii france fano waa ta anigaba i keentay ee dalkayga maanta aan iminka labaatankii sane aanu ku joogay inuu wax u qabto marka oo ahayd waxbarashadu macno ma leh haddii aana dadkaagii wax uga qoon nooc kastaba ha noqoto waxbarashada xuseen hormuudkaasi ayuu ahaa soomaaliyu yimi soomaaliyuu ka shaqaynayay toddobaataneyii iyo wixii ka dambeeyey aduu sideetameeyii ayuu ayuu joogay xuseen soomaali ma qiimayto ma qiimayso aqoon-yahankeeda waxay qiimaysaa ka ree hebel ku shaqaysanaya ka waxboobaya ee xuseenoo kale oo daacada oo wax ka doonayn isagoo cirka maraya soomaali u yimi inuu u shaqeeyo marka calaa kulli xaal ninkaasi nin wuxuu ahaa qaaliya waa nin inaga baxay taariikh badanna qoraalladiisa iyo hawshiisu waa niman si hawlyar loo qayban karo dhaxal buu ka tegey yaa nin lagu khasaaray sinaba maaha sida uu sheegay dhegtar bulxan ma ahayn dhegtar xuseen maxamed aadan nin aayar dunida ka baxay waxa uuse ka tegay raadiyo taariikh waaraya waxa uu ahaa aasaasihii ururka caalamiga ee daraasaadka soomaalida oo sannadka dambe labada kun iyo sideed iyo tobanka waa kan dhegtar jaamac muuse jaamac oo ka warramaya qorshaha xiga xuseen riyadiisu waxay ahayd in sanad guurada afartan guurada aasaaskii in uu kusoo gebagabeeyo shaqadiisa in hargeysa lagu guddida ururkaasi sanadka hore waxay isku raaceen oo aqbaleen in lagu qabto hargeysa oo ay laba kun iyo sideed tobanka bisha sideedaad dee wiigeeda ugu horreeya halkan lagu qabto hargeysa xuseen waxaynu sameynaynaa haddii alla idmo oo marka horeba ku jirtay qorshaha laba kun iyo sideed tobanka ee ee bandhiga in la qoro buug waxaan afka qalad gulahaa in honor buug loogu talagalo lagu sharfa allah u naxariista dhegta xuseen maxamed aadan oo loo yaqaana tanzani waxa uu ku dhintay gobolka massachusetts ee dalka maraykanka barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
aad buu mahadsan yahay barkhad oo nala socodsiinayay warbixintaasi ka hadlaysay geerida allah u naxariistee doctor xuseen maxamed aadan oo ah mid ka mid a dadka aqoonta u leh geyga soomaalida iyo qaaradda afrika intaba halkaad weli nagala socotaanna waa v o a washington haatanna dhinacii ciyaarahan u gudba waxaa stuudiyo hadda nagu soo biray نور حسن نور نور بخاري
aan ku bilownay ee waxaa caawa fiidkii toddobada xilliga geeska afrika lagu wadaa inuu bilowdo koobka qaramada afrika ee sanadkan labada kun toddoba iyo tobanka tartankan oo ah kii koob iyo soddonaad tan iyo markii la bilaabay koobka kubadda cagta ee afrika sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo kontonkii ayaa waxaa lagu furi doonaa xaflad ka dhici doonta magaalada libreville ee caasimadda dalka gaboon oo isagu martigelinayo tartanka xulka martida loo yahay ee gaboon iyo xulka kubadda cagta ginee bisaw oo markiisii ugu horreeyay ka qaybgalaya tartanka ayaa lagu furi doonaa ciyaartooyda caanka ah ee gaboon u safan doonta waxaa ka mid ah weeraryahan pieri emerig obamian laacibkan ayaa waxa uu u saftaa kooxda brushio dortmund ee dalka jarmalka xilli ciyaareedkan waxa uu u dhaliyey kooxdaasi labaatan gool laba-iyo labaatan kulan oo uu u saftay xulka kubadda cagta giney bisaw waxaa ku jira laacibiin ka ciyaarta yurub sida ciyaaryahan faranjiisko junior oo ku dhashay dalka bortuqiiska balse go'aansaday inuu u ciyaaro dalka uu asal ahaan ka soo jeedo ee giney bisaw waxaa kale oo ku jira xulka tony silva iyo emmanuel mendi oo horey ugu soo kala ciyaaray kooxaha everton iyo liverpool ee dalka ingiriiska ciyaarta labaadna oo dhici doonta caawa fiidkii xilliga geeska afrika waxaa isku haleeli doonaa xulalka burkina faso iyo kameruun burkina faso waxaa ku jiro ciyaartooy khibrad leh oo ay ka mid yihiin difaaca lagu magacaabo bakari kone kabtanka kooxda qaranka ee burkina faso charles kabore iyo weeraryahan jonathan betrioba oo xulka waddankiisa u saftay ilaa iyo boqol saddex iyo toddobaatan kulan dhinaca kameruun waxaa ka maqan siddeed laacib oo diiday inay xulka u ciyaaraan waxaa ka mid ah ciyaaryahanka daafac ugu ciyaara kooxda liverpool ee joel matib laakiin waxaa xulka hogaamin doona ciyaaryahan benyamin mokanjo labadan waddan markii ugu dambaysay ay isaga hor yimaadeen ciyaar ka tirsan koobka qaramada afrika waxa ay ahayd sannadkii kun iyo sagaal boqol sagaal iyo siddeetankii waxaa hal gool iyo eber markaasi ku badeeyey kameruun xulka libaaxyada aanan la loodi karin ee afrika kameruun waxa ay ku guulaysteen koobka afrika afar jeer sannadihii kun iyo sagaal boqol afar iyo siddeetankii kun iyo sagaal boqol siddeed iyo siddeetankii labada kun iyo labada kun iyo labadii burkina faso hal jeer oo keliya ayay kaalinta labaad ka soo galeen tartanka koobka afrika sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo sannadka labada kun saddex iyo tobankii koobka qaramada afrika ee sannadkan oo socon doona muddo saddex iyo labaatan maalmood ayaa xulkii ku guulaystaa waxa uu heli doonaa afar milyan oo dollarka maraykanka ah dhinaca yurubna ingiriiska haddii aan eegno ciyaaro xiise leh ayaa dhici doona ciyaarta hore hadda ayay gabagabo maraysaa waxaana ay dhex maraysaa tottenham hotspur iyo kooxda westbrom waxaa laba gool iyo eber ku hogaaminaysa kooxda kubadda cagta ee tottenham ciyaaraha kale haddii aan hal iyo laba ka soo qaato kooxda chelsea oo hogaamin doonta hogaaminaysa horyaalka ayaa waxa ay la ciyaari doontaa caawa kooxda leicester arsenalna waxa ay garoonkeeda kusoo dhoweyn doontaa ama ay garoonkeeda ku booqan doontaa kooxda swansea dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
waa tahay dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waxaa inoo soo jeedinayay nuur xasan nuur bukhaari aad iyo aad ayuu ugu mahadsan yahay idaacaddeenii galabnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga v o a oo idiin daadihinayeen maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac dhegaystayaal waa naga intaa tan iyo inta aanu ku kulmayno idaacaddeenna fiidnima ee maantana waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiise leh